ururka ilaalinta dimuqraadiyadda somalilan ee somalilan democracy watch organization ayaa xukuumadda somalilan ugu baaqay in si dhaqso ah ay xorriyadoodii ugu soo celiso arday iyo waalidkoodii xukun deg deg ah lagu furiyey emergency law loona dhaadhiciyey habeen madow jeelka mandheera kadib markii ardaydaasi ay cabashkool sameeyeen xarunta dowladda hoose ee degmada jebeli dhowaan ururka ilaalinta dimuqraadiyadda somalilan waxay sheegeen in tallaabooyinka noocani ee ay qaado xukuumadda riyaale ay la mid tahay cadaadiskii nidaamkii afweyne waxaa ururku intaasi ku daray ardaydaasi oo ka cabanaysay labreri ay wax ku akhrisan jireen oo dowladda hoose ay ka xidhay in loo adeegsaday xukun xaaraana oo aan waafaqsanayn sharciga dalkan u yaalla sidaasi darteedna xukuumadda looga fadhiyo in si dhaqso ah ay dadkaasi ugu soo celiso xorriyaddoodii dhinaca kale ururka ilaalinta dimuqraadiyadda somalilan waxay xisbiyada mucaaridka ay ugu baaqeen in arrintaasi dhaqso ay uga hadlaan waayo bay yidhaahdeen waa dadkii doortay iyaga oo iyaga dartood loo ciqaabayo sida laga warqabana dhowaan ururka somalilan forum ayaa baaqay soo saareen waxay ugu baaqeen in ardaydaasi laga soo celiyo degmada gabiley horiyadoodii loo soo celiyo halkaad nagala socotaana waa reediyo horyaal codka shacabka somalilan
xil daruuran baa dumadaada suran nayl dabayar iyo daylay laxdi yay kaa dibtirin